maadaama aan nahay urur samafal leh dadkii abaaraha ama dhulkii dhibaatada hayso u gargaaro waxaan jeclaan lahay brograamka ma arkino waxaan u nimid toronto in aan dadka abaaraha ay ku habsadeen wixii awoodeyna meel walbo toronto dadka degan nawaaxigeeda lacaga ugu arurno si dhulkii loola gaargaaro waa tahay ilaa hadda barnaamijyadaa samaysteen iga waran bartaniya markii abaaraha dalka ay ka dhaceen barnaamijyo badan ayaa sameyn laakiin abaaraha dalka ay ka dhaceen waa aad u fara badan yihiin gobollo badan ayaa dad ku baaba'een xoolo uga dhinta marka wixii awooddeena ayaan jecel lahaa sanad walbo ama bil walba efri bil walba horta waxaan qabanaa labiyo tobanka bilood gobol ayaan tagnaa gobolka ugu dhibka badan ama ugu saameynta badan abaaraha ay ka jiraan ama dhibaatada ayaan wax ka qabanaa haddiina ururka alfatarasa team anigoo ku hadlaya dhammaan iyo xubnahooda waxaan jeclaa shakhsi walba codkeena yaqaan ama muuqaalkeena ama alfatarasa taageer in dhulkii hooyo abaaro baan ayaa ka jira in la taageero daarwaantabal marka maxaa la taaban karaa hadda aad nooga xusi kartaayoo abaaraha hadda aad ka qabateen oo adhigi karta meel hebel aan tagnay oo aan gacan ka geysan abaaraha waxaan rabnaa hadda markii ugu dambeysa waxaan qornay aniga waxaan ka imid soomaaliya bilooyin ka hor ayaa waxaan ka qodnay ceel jowhar ceel biyod ayaan ka qornay meeshaas xoolo badan ayaa dadka uga baaba'ay dadna way ku dhibaateedeen macluub badan ayaa ka jirtay ilaah baa noo suurageliyay dadka sidaqadaha soo dirsaday iyo wixii aan aruurinay ceel aad u weyn ayaan waxaan ka qabanay jowhar insha allahu tacaala dad badan ayaa maanta insha allah xoolo badan ayaa maarkin insha allahu tacaala ilaahay ku badbaadiyey waa sadaqa dadka ay soo dhiibteen insha allahu tacaala waa ka mahad celinayna ayadani wata daaro inta badan waxaa la isweydiiyaa marka hay-ad aan macaashdoon ahayn ay wado barnaamij gargaar qaabka dhaqaalaha soo xarooda loo maamulo idinka dhaqaalaha aad heshaan ee taageerada ku saabsan qaabkeebaad u maamushaan sideese ku hubisaan in ay gaarto ciddii loogu talagalay ilaah mahadiis annaga ma ahan hay-adaha shisheeyaha kama qaadano lacagaha waxaan ka qaadnaa hooyo soomaaliyeed waxaan u geynaa hooyo soomaaliyeed alxamdulilah ilaah baa taas maarkiin oo aad nooga saaciiday maadaama aan hay-ad shishay aan wax ka qaadin waxaan samaynaa anaga waxaan leenaha dadna matala oo ambaasatoora ah ama ardayna la shaqayso tuulida ama dhibaatada ka jirta ayaan u dirnaa waxay soo qiimeeyaan dhibaatada ka jirtay biyaha iyo dhibka ka jira ama xoolaha inta ku dhimatay markaas ayaan odayaasha sugu wacnaa si markaas ceelbiyod ama wixii awooddeena aan uga qabano
lafteeda inaad xoolataan meesha dhibaatada saxda ay ka jirto ilaan dalka dhibaatooyin badanaa ka jiro hal meel uun ma ahan lafteeda se ku xoolataan meesha dhibaatada dhabta ay ka jirto maadaama anaga gobollo badan aan ku leenaha dad student iyo survey noo sameeyo way noo soo diraan dhibaatada meesha ay ka jirto anaga guddiga london joogo ayaa go-aan ka gaaro fiiriya tuuladan tuuladee ka dhib badan tuuladan tuuladee ka dhib badan maanta ma xoolaba halka ku dhimanaya meeshaas ayaa anaga action ku sameynaa ama dhaqaaq aan gargaar degdega la gargaarnaa waata daar waxaa iga warrantaa bal marka laga soo tago xilliyada abaaruhu ay jiraan barnaamijyada gargaarka waa mid aad wadaan oo had iyo jeer socda kuma eka un in abaar dalkii laga soo sheegay barnaamijyada kale ilaa hadda aad samaysaan oo sida joogta wadamka badan ayaan sameynaa joogto ah waxaan sameynaa hadda barnaamijkii ugu dambeeyey ceelka waxaa ka horreeyey indhafiiqis ilma agoona oo aad u danyar oon awoodin indhaa loo fiiqo ayaan indho fiiqnay caruur badan ayaan u fiiqnay magaalada muqdisho gobolada ayaa laga keenay alxamdulilah ilah baa noo suurageliyey maalmo ka bacdi carruurtaas waxbay arkayeen dadkaasna waxaa leeyahay lacag ay soo dhiibteen ajirkooda allaasiyo qur-aanka ay ku akhriyaan iyo maarkiino cibaadada ay ku sameeyan insha allahu tacaala ilaahay ka sokow dadka muxsiniinta oo marba alfatalasa taageero ayaana siiya insha allah dadkaasna u mahad celinaynaa waa tahay magaaladan torontaad timid dalkan canada kasokow in lagu martigeliyo barnaamijyo iyo ciyaaro ay ka socdaan haddana barnaamij ayaad qabateen muxuu ku saabsanaa barnaamijka alfatrasta ay qabateen barnaamijkan canada waxaan u nimid in abaaro baan dhulka ay ka jiraan waxaan samaynaynaa insha allahu tacaala meelaha ugu dhibaato badan ayaan rabnaa ceel biyood inaan ka qodno booyad biyaa ayaan ku qaban doonaa insha allahu tacaala labada maalin soo socoto aan ka gaarsiin doonaa meelaha baahid ay ka jirto meelaha qaarna alxamdulilah gobolada qaar dhulkii hooyo ilaahay maadis roob baa ka dahay laakiin meelaha draaga oo biyo-la-aanta ay ka jirto ayaan isku dayeyna sigu dhaqsaa badan booyad biya inaan geyno waa aad mahad celinayna dadkii ka soo qayb galay reer kanada meel walba ay ka yimaadeen